ururka suxufiyiinta maamulka somalilan ee sooja ayaa magaalada hargeysa ka furay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha tababarka ayaa socon doona muddo laba maalin ah kaasi oo ay ka qayb galayaan suxufiyiin ka kala socday xarumaha warbaahinada ka howlgala magaalada hargeysa agaasimaha ururka suxufiyiinta maamulka somalilan ee sooja ismaaciil axmed ismaaciil ayaa ka waramaya ujeedka tababarka runtii maantay taariikhdu tahay afartii ilaa shanta bisha halka waxaa inooga socon doona tababar ku saabsan xoriyatul qowlka iyo xuquuqaha asaasiyaadka bini aadamka iyadoo weliba lagu lari doono dhinaca doorashooyinka iyo habtabinta dhinaca doorashooyinka iyo wariyaha waxa weeyaan kulankan ama tababarkan labada cisho socon doona ahmiyadda ugu weyn uu leeyahy u xambaarsan yahay waxa weeyaan kow qofka wariyaha maxaa looga baahan yahay si uu u fahmo xoriyatul qowlka shuruucda dalka lala eegi doona haddii la yidhaahdo iyo dastuurka somalilan muxuu ka qabaa xoriyatul qowlka siduu u tilmaamay siduu qofka wariyihii u ilaalin karaa islamarkaana xayndaabkaa loogu talagalay aan uga bixi karin iyo sida oo kale xuquuqaha uu qofka waryihii leeyahay ee ay tahay qofka lafta wariyaha laftiisu inuu fahmo oo maadaama uu yahay maaragtay qof xirfadla ah waxaa kale oo ay muhiim u tahay in tababarkan maanta aynu lagu qaadaa dhigi doono haddii a la yidhaahdo waxyaabaha loo yaqaano xuquuqaha kale bini aadmiga ay ka mid tahay markaasi in qofka asturnaantiisa la ilaaliyo iyo brivacygiisa waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay-adda unsom oo iyadoo ah markaas cidda inagala shaqaynaysa ka sooja ahaan tababarkan maanta halkan inooga dhacaya haddii a la yidhaahdo qaar ka mid ah wariyaashii ka qaybgalay tababarka ayaa ka waramaya waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarka waa ilaahay mahadii maanta waxaan u fadhinaa tababar kale ama training kale oo la xidhiidha arrimahaasi oo ku saabsan xoriyatu qowlka iyo saxaafadda iyo xeerarka loo baahan yahay in la dhowro oo la ilaaliyo sidaan wada ognahayna dimuqraadiyadda doorashada iyo saxaafaddu way isdaadiheeyaan oo ma kala maarmaan sidaa laasligeed waxaa muhiima in laysku baraarujiyo hadba waaqaca lagu jiro iyo sidoo kale xaaladda lagu jiro waxaan u arkaa tababaradan kuwaanu qaadanay kuwaanu qaadan doono iyo kuwa xilligan aan qorsheynayaan ururka saxufiyiinta somalilan soojin yihiin kuwii loo baahnaa ee u muhiimsanaa tababaro kala duwan kuwaasi oo la taxaluqa si doorashada dhinac looga noqon lahaa mar kasta mas-uuliyad baa saaran dadka warbaahinta ku jira ama wariyayaasha gaar ahaan waxa saaran mas-uuliyad aad u weyn baa saaran taasi oo noqonaysa inuu qofku dhinac ka noqdo muxuuha xilliga doorashada la gelayo waxyaalaha kale ku barana waxaa kamid a qofku inuu leeyahay rights sidoo kale uu ku leeyahay dadka uu u adeegayo rightsna sidoo kale tababarka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ay suxufiyiinta uga shaqeyn lahaayeen arrimaha xuquuqda aadanaha